kadib xaalad hubanti la-aan ah oo saacado badan ka taagniyd cidda maamulaysa dalka niger ayay ugu dambeyn saraakiisha ciidanka milatariga iclaamiyeen inay la wareegeen talada waddanka gelinkii hore ee maalintii arbacada ayuu taliska ciidanka ilaalada madaxtooyada xiray madaxweynihii dalka niger moxamed baasuum iyo tiro wasiiro ah oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha kaasi oo lagu tiriyo awoodda labaad ee dalka islamarkaana horey u ahaa jenaraal ciidan saacado xaalad jihawreer ah uu ku jiray waddanka ayaa la sheegay in shalay gelinkii dambe ay magaalada caasimadda ah ee niyaami soo gaareen guutooyin ka tirsan ciidanka niger kuwaasi oo kasoo dhaqaaqay magaalada telaberi saraakiisha hogaaminaysa ciidamadan markii ay soo gaareen caasimadda waxay warbaahinta u sheegeen inay xoog ku geli doonaan qasriga madaxtooyada islamarkaana soo furan doonaan madaxweynaha qafaalan iyo golihiisa wasiirada balse xaalku sidaas ma noqon warbaahinta caalamiga ah iyo midda maxalliga ah ayaa tebinaysa in taliska guud ee ciidanka niger uu qaadi doono tallaabo ka dhan ah taliska ilaalada qasriga madaxtooyada xalay saqdi dhexe ayay ciidamadii ka yimid telaberi ee loo malaynayay inay gurmad u yihiin madaxweynaha qafaalan waxay la wareegeen raadiyaha iyo telefishinka afka dowladda ku hadla waxayna ku dhawaaqeen inqilaab milatari khudbad kooban oo laga sii daayey telefishinka iyo raadiyaha dowladda ayay jenaraalada ugu sarreeya ciidanka niger ku sheegeen inay talada dalka la wareegeen islamarkaana ay laaleen dhammaan qodobadii dastuurka dowladda ayna kala direen golayaasha waxa loogu yeero baarlamaanka iyo xukuumadda war-saxaafadeed kale oo maanta barqadii ka soo baxay taliska ciidanka milatariga niger ayay ku sheegeen inay taageersan yihiin inqilaabka ayna la duuban yihiin ciidanka ilaalada jamhuuriga ee go-aansaday inay ridaan madaxweynaha moxamed baasuum madaxweynaha la majaxaabiyey ayaa talada waddanka qabtay sannadkii labada kun kow iyo labaatankii isagoo ku yimid qaab doorasho ah asalkiisu wuxuu ka soo jeedaa dadka carabta ah ee aqaliyadda ku ah dalka niger wuxuuse saaxiib la ahaa madaxweynihii hore ee niger moxameduu yuusufu korneyl amaaduu cabdiraxmaan oo u hadlay ciidanka inqilaab ka sameeyey ayaa shaaciyey in xaalad deg deg ah ay ku soo rogeen dhammaan gobollada waddanka iyo xuduudaha uu dalku la wadaago waddamada deriska ah madaxweynihii la inqilaabay ayay saraakiisha ciidanku ku eedeeyeen in uu sabab u ahaa dhibaatooyinka dhanka amniga iyo dhaqaalaha ee ka jira niger wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegayaa in moxamed baasuum madaxweynihii hore ee la afgembiyey iyo tiro ka tirsan golihiisa wasiirada ay ku xihan yihiin dhismayaal ka tirsan qasriga madaxtooyada waxaa loogu yeero beesha caalamka iyo midowda afrika ayaa dhaleeceeyey inqilaabka ka xasilay waddanka niger oo ka mid ah dalalka ugu waaweyn qaaradda afrika dalka niger waa dalka ugu weyn waddamada saaxilka ee shanta ah waana dalka koowaad ee qaaradda afrika ee soo saara maadada qaaliga ah ee loo yaqaan yuraniyomka dalkan dhulkiisu siddeetan boqolkiiba waa saxaro lama degaan ah asal ahaan magaca niger ayaa laga soo qaatay webiga caanka ah ee niger wuxuuna xuduudo la leeyahay ilaa toddoba dal dhanka koonfur wuxuu xuduud kala leeyahay dalalka kale ah nigeria iyo biniin dhanka galbeed wuxuu xuduud kala leeyahay burkina faso iyo maali halka waqooyi uu xuduud kala leeyahay libiya iyo aljazaa'ir dhanka barina wuxuu xuduud kala leeyahay dalka tashaad